in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka mid ahaa qaxootiga soomaalida ee dhadhaab ayaa shalay kenya dib uga celisay soomaaliya dadkan oo kasoo tallaabay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay usii kala gudbeen gobollo kale haddaba wariyaha v o a ismaayo khadar maxamuud xareed ayaa qaxootigan soo noqday ka waraystay guddoomiyaha degmada dhobley siyaad maxamed xasan
dadkani waa dadkii soomaaliyeed ee ku kala noolaa xaryaha qaxootiga ee saddexda xaro sida cagardheer midifo iyo dhagaxley dadkaas oo muddo shan iyo labaatan sano ah shalaytayna soo gaareen laakiin shalay wax ka dambeeyo ma jiraan sababtoo ah ciidda soonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaa iyo laga gaarayo taariikh sagaal marka qoysaska qaxootiga kasoo laabtay ee shalay dhobley gaaray imise ayay gaarayaan walaalow qaxootiga hadee kolley maalin waliba in baa timaadaa markii inoogu badneed shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol iyo toddobaatan baa inoo timid runtii markay ugu yar yihiinna waxaa weeye boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo afartan hadba inta macnaha markaa iyada diyaar garowda waa gartay qoysaska kasoo laabanaya qaxootiga maxay u badan yihiin maxay isugu jiraan walaalow dad yar yar iyo haween bay u badan yihiin dad yar yar iyo haween bay badan yihiin oo ayaa lah dadkan marka ma iyaga ayaa si iskooda usoo laabanaya mise maxay idin sheegeen run ahaantii dadku shuqul iskuma laha dadkani inagu hadeer aanu qabanayno ama aanu qabilno waxaa weeye dadka ay soo gelbiyaan u n h r iyo dawladda kenya waa jiraa dad iyagoo iskooda muxaashay si soo raray kasoo baxay xaryaha qaxootiga soona gaaray magaalada dubley oo hadda saacadan aan taagana aada mooda inay macnaha ay la circirayso qaxootiyadan noocyada kala duwan hadday yihiin dadkii yaman ka yimid hadday yihiin kuwa barakacayaal oo deegaanka macnaha dalka gudihiisa kasoo barakacay iyo hadday yihiin kuwa rataalifka iyo kuwa iskoodba isaga soo baxa xaryaha qaxootiga marka dadkan ay soo gaaraan dobley xaggee ayaa la geeyaa xaggee la dejiyaa run ahaantii dadku waa waa uu kala yahay dadku qaxootiga u n h r ka soo qaado mar allaale markay xuduudka yimaadaan waxaa la soo wareega dawladda jubbaland maamulkeeda dadkaas iyo u n h r mxh wakiilka halkan u joogo iyadoo la keenayo goobo loogu talagalay inay ku nastaan hadday baryo tahayna ay baryaan halkaas oo mxnaaisha wax allaale waxay u baahan yihiin laga siiyo miyay sii gudbaan oo gobolada kale ee dalka miyay usii gudbaan mise dobley ayay ku hakadaan oo ay joogaan runaantii qadarow dadkaasi waa ay gudbaan waxay u kici timaan sida magaalada bay ama gobolka bay ama gobolka jubbada hooseen hadda ku noolnahay magaala madaxdiisa kismaayo walow ay jiraan qoysas iyaga halkaa markay gaaraan dib ugu soo laabta magaalada dobley marka run ahaantii maanta lama oran karo dobley waa meel manaha sheeg tarasid ah lama oran karo sababtoo ah dee dadkan kuu sheegay noocyada kii boosaaska kasoo degay ee yamanka ahaa yaasaaki wuxuu ku nooliyuu joogaa magaalada dobley kii ka yimid daadhaab ee iskiisa u yimidna waa uu joogaa kii rataaliska ahaa ee u n h r ayo dana dib buu ugu soo laabtay hade barakacyaal fara badan oo baahan oo dadka deegaanka ahna waa ay joogaan marka lama oran karo waa meel tarasid ama fahan marka xaaladooda nolosha iyo midda amniga waa sidee marka dobley ay soo gaaraan walow sidaa la socoto two elevenkii magaalada dobley ee dagaalkii kadib looga saaray ururka al-shabaab wax shaqaaqa ah ama qaaqul ama dhibaato ama qarax oo ka dhacay ma jiraan magaaladu boqol kiiba boqol waa ay kala degan tahay balse dadkaasi waxay u baahan yihiin baa dadkii soomaaliyeed ee u n h r gacanta ku haysay shan iyo labaatankan sano ay muxashe joogay magaalada muxashe dadaab dadkaa wax alla wixii baahi ee halkaasi looga hadaqtiray maanta waxaad moodaa inay baahida ay muxashe dib ugu soo laabatay waxaana kabarsanaynaa hay-adaha muxashe samafalka inay dadkaasi wixii muxashe wax allaale wixii qaxootiga muxashe duwan ay u baahnaayeen oo laga xaqabtirayay in maantana gacan laga siiyo adeegyadii dhanka nolosha ma wataan oo sahay ma la soo siiyey sidaa la socto qadar hadee sahayda runtii waxaa weeye dadka horta maxaa ka horreeyey maxaa loo qabtaa la soo raree hay-adaha u n h r iyo hay-adaha muxashe deegaanka ah hadday dadka soo rareen deegaankay ku celinahay horta maxay oga qabteen dadka qofka haddii sahay la siiyo liira gacanta jidka umar wuxuu u baahan yahay waxaa markuu joogay daadaad uu macnaha isheeg u haysta waxaa la doonayaa in loogu diyaariyo goobaha hadeer la geynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo wareysanayay guddoomiyaha degmada dhobley siyaad maxamed xasan